u horeeyey abu cubayda macmar bn musana kale adugu xoogaa buu inoo yar sheegayaa un xaggii bal taariikhdiisi iyo siduu kuba bilaabmay waxa sharaxana shaarixuna wuu yar korin doonaa qolooyinkana waqtiyaday dhinteenna way inoogu sugantahay waana dad isku dhowaa uuna wax saasa ahaynoo qarnigii labaad raggiisii qarnigii saddexaadna madaxa lasoo yargalay ayuunbaabay ahayne laakiin cumrigooda intoodii badnayd iyo tari waa xagga qarniga labaad ayay ahaayeen waana raggii dee naxwada iyo luqada iyo culumta qariibka iyo waxyaalaha aada aqoonta u lahaa ihtimaamka weyna u lahaa beryahaase intooda babarhkoodna ay dee dadkii carab intay dhex galeen baadihii iyo meelihii fasaaxada iyo hadalku jiray ay sanado badan barhkood laba noolaayeen iyagoo soo qoraya oo alfaadahaas haddaba labada nin ayaa adigu barhkood leeyihin hebel baa u horreeyey hebel baa u horreeyey welibana wax intaa ka badan oo taaliiftu balsay ku socotay iyo wixii kitaab loo dejiyey muqadimada kitaabka nihaayada ayaaba ruuxu kaga heli karaa qeyb dhan oo kuwaasa markaa wuxuu uhi sheekhu waa axsanu shayin shay kii ugu fiicnaa bal raggaas ha bilaabeen be oo wadica la dejiyey fii dalika fii gariib alxadiis loo dejiyey kitaabu abi cubaydin alqaasim bni salam imaamka macruufka ee mashhuurkaa kitaabkiisa weye kolley ninkan abi cubayde iyo abi cubayd bay kala yihiin waa laba noo isku waqti ahaa uun oo wax weynoo saasoo u dhexeeya xagga waqtigooda ma jirinoo abu cubaydahani laba boqol iyo tobankii buu dhintay isagoo boqol ku dhowaaday oo dee aada buu u cumriyey taas oo kale amaa abu cubayd laba boqol iyo afar iyo labaatankii ayuu dhintay laakiin da-diisaan intaa ku dhoweyn oo ilaa toddobiyo lixan buu kuba dhintay sida sharaxa hooseba kuba sugan waana laba nooeg kunyaday ku kala duwany midna waa abi cubaydata midna waa abi cubaydin dee xagga marka la eega jalaalada cilmi iyo culumta badan ee uu kulansada iyo cibaado iyo umuurana ninka mudnaa waa abu cubayd qaasim bnu salaam ninka hore waa nin luqawi ah bal kolley oo aqoon aada u sarreysa culumta awla laakiin ninkani fiqi markay noqoto iyo waxa weeyaan cilmigiiyo xadiidka iyo luqadii iyo umuuro ayuu kulansaday weliba isagoo adigu kolley waa nin kaa kale marka le labadooda isbaaldhigayo dee nin ka mudanoo ka horeeyuu ahaaye nin kitaabkiisa ugu weynaa buu leeya ama ugu mudnaa buu leeya ugu fiican buu isagu kaba cabiray oo dee suu isaga lagaba soo naqliyey kitaabkiisaas ilaa afartameeyo sanadood buu qorayay isagoo afwaahdii dadka ka qoraya kelima kelimo tatabucaya waa kitaab imakana la madbaceeyo afar mujalad laguba madbaceeyey waa kitaab uu cumrigiisa inteedii badnayd cumrigiisa intiisii badnaa toddobiyo lixan nin kuba dhintay cumrigiisa intiisii badnayd baa u qoraya uu daba taagnaa ururintooda waqad istadraka uu haleeshiistayo calayhi waa calaa abi cubaydin ibni qutaybata ina qutayba ashyaa ashyaa ayuu soo haleeshiistay qutayba isna dee kutubtan qariibka ayuu wax kamida lahaa waana nin caalimo macruuf oo dee luqada iyo iyaguna xadiidkana kolley iyo xagga cinaayo uba lahaa kolley kitaabkan mushkilulxadiid iyo ama mukhtalifulxadiid iyo waxyaala nin kaleba weeye oo dikrigiisna inoo yar dambeeyo oo muctasile iyo qolooyinkaasna ee adigu axaadiisa wax ka sheegayana aada uba radeeye kutubtan dee adabka macruufkaana nin kale weeye madbuucan haddaba bal markaa wuxuu leeyahay haleeshiinku kitaab islaaxu qaladi abi cubayd laydhaah waa leeyahay oo malaha waxyaale uu leeyahy oon ku saxayaa kitaab uu dee bal markaa isna qariibulxadiid oo laba mujalad ay kuwa madbaceeyeen oo alfaado isaga yar dhaafay uu kusoo kordhiyeyna way jirtaa wa tacaqabahumaa waxaa labadooda bushiyey oo iyaga la xirbiyey adigu tani tacaqub kala may ahayn maaha inuu qalad ay leeyihiin saxayeybe waxa weeye istidraag bay ahayd oo waxyaalo iyaga dhaafay buu kusoo sheegay unoo taasi kolley cibaaradu siday keenisay siday kitaabkiisaiyo waxaa laga yaabaa in farqi uba dhexeeyo alkhadaabiyo khadaabiyo isna kitaabkiisa qariibkaa la madbaceeyey faawrada markaa wuxuu soo arooriyey waaba tan tacaqubkiisii ziyaadaatin ziyaadaad iyaga aan kitaabkooda kuba sugnayn waqad sanafa waa alifayo ibnulambaariyi ninkii ina ambaariyi almutaqadimu horeeyey waa ibnu ambaarigii horeeyey waanan dee qarnigii saddexaad qeyb kamida noolaa qarnigii afraadna qeybtiisii hore ama tuluskiisii hore weliba muu dhammaysan tuluskaasee kaba noolaa moxamed ibnulqaasim laydha abubakrin oo xagga luqada iyo xadiidka iyo qiraa'aadka iyo umuuraha barhkooda ay yidhaahaan sida kutubta taraajiimta kuba sugan ilaa boqol iyo labaatan tafsiir buu macaasaniidooda korka kaba hayay oo yidhahaan ilaa saddex boqol kun oo bayd oo shaahid uun ah oo ama xadiisa u noqoto ama qur-aandigu shawaahid ah ayuu hayay laba yidhaaho waa nintaas isagoo lixdan gaadhina dhintayba kolley waxaana dhacday dabcadan uu madbuceeyey cali xalabi saddex boqol iyo afartii inuu dhintay waa saddex boqol iyo toddobiy labaatankii ayuu dhintay kolley taasi waa khada unin bal kitaab baabuu dejiyu leeyaho haama ay yidhaaheen lama haye waa kitaab aad u waasac ah aada u ballaarhnaayo oo dee kuwan saddex laab iyo afar laaba bal toban laabna kaga badnaan lahaa haddii bal la helo wasulaym bn raazi wakayru waaxid sulaymna isna kitaab buu dejiyey iyo dee intaa kaba badan kolleyna muqadimada nihaaya waxoogaaba kuba sugan marka wuxu uhi waajallu kitaabin kitaabka ugu weyn oo yuujadu la helayo fiihi dhexdiisa laga helayo majaamicu daalika oo waxyaalaha qariibkiia alfaada ee tafsiir u baahan ee ruuxii xadiid ku shuqloonaana uu u baahan yahay in looba fasiro macnaha waxyaalaha waxa kulmiyo weeye isu geynayo intiisa badan lagaba helaya kitaabu saxiix liljawhariy waa kitaabkan luqada waa isaga waa kitaab luqaba laakiin dee waxyaalo badan buu markuu kelimadii luqadaba sharxayo ayuu xadiidkii iyo waxyaalihiina ishaaraya ay kuba soo aroortay sida dee kitaabkan lisaanulcarabba arrintiisu ay tahay oo markuu kelimadii ama luqadii sharxayo xadiidkii iyada lafdigaasi ku soo aroorayna ama inay dee xadiidkaas ay dhacdayna waa sheegaya oo bal kitaabkaas waxaaba la yidhaha isagu kitaabka inoo dambeeye nihaaye ee maanta madbuuca ee muntashirka dabcaadkiisii caadigaana shanta mujaladu kuwa madbacaysnaa dhammaantii lisaanulcarab dhexdiisa waa laga wada helaya oo waxba kitaabkaa kamu tegin macnaa nihaayo wuxuu ka tegay markaa saaxib lisaanilcarab may jirinba waaba dee soo dhex dhammaantii u kulansaday haddaba kitaabu saxiix iljawhari isa waa kitaab luqo waana madbuuc maanta dabcadan dambe imaka dee kolley baryo dambana la madbucay ilaa lix mujalad baa lagu madbuucayo dhaadheeroon wa kitaabu nihaayati libn alasiir iyo kitaabka nihaaye ibn asiir oo dee la arkaa kitaabka ugu mashhuuraysan maanta ugu mashhuursan uguna jaamicsan kutubta qariibkayna iyo kolley kitaab dee samakshadina waa madbuuco alfaa'iq la yidhaahana waa madbuuc isaguna raximahum allahu tacaala annooc thaaliث walthalaathuun noocii saddexee soddonaad macrifatu lmusalsali musalsalka garashadiisii way aada buu usoo koobay saa daraaddeed dee waynu horeynu kutubtii horeynu ugu soo yar aragnay waxba intadun baan ku gaabsanaynaa markaa wuxuu ihi musalsal waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa musalsalku fii sifati riwaayati riwaayadan waa werintan xadiidka la warinaya sifadeed iyo kayfiyadeedaas sifadeedaas inuu tasalsulku ku jiro kamaa idaa qaala hadduu yidhaah kullun mid kastoo minhum ruwaadii kaa midi samictu aw xadatanaa oo alfaadii adahaynu soo marray halkii taxamulkaaynu kuba soo maray lafti kaba miday iskaga daba tegayaan ruwaadii waa sifadii riwaayada markaas mid baa odhanaya xadaanaa kii ku xigay xadaanaa kii ku xigay sanadkao dhan baa wada xadaanaa noqon ama sanadkao dhan baa wada samictu noqon ama sanadkao dhan baa akhbaranaa noqon taasay iskaga daba tegeen taas way noqotaa waa sifadii riwaayada taas iyo naxwi dalik aw fii sifati raawi amase raawigu sifo uu leeyahay in ama xaalo isaga u sugnaatay in waxaan la yskaga daba tegayaa markaa ruux kastaaba laba imanaya uu noqdo bian yaquula waa inuu yidhaaha raawigii xaalata riwaayati markii uu wax warinayay uu yidhaaho qowlan hadal qad qaalahu uu yidhi sheekhuu sheekhiisi lahu isaga uu kuba yidhi aw yafcala uu sameeyey raawigii ficlan ficil facala sheekhuu sheekhiisi uu sameeyey milahu isagoo kale ujeedadu waa xaaladii qowliga ahayd ama xaaladii ficliga intay kaba cabirayeen ee ruwaaddu ay iskaga daba tegayeen oo bal masalan waqtigaa riwaayada ayuu raawiga hadal buu odhanaya hadalkana sheekhiisii baa yidhi hadal sheekha sheekhiisii baa yidhi sheekha sheekhiisii sanadkiisi baa saas oo dhan ayaa hadalkii ay iskaga daba tegaya ama ficil buu samaynayaa sheekhiisii sameeyey kaasna sheekhiisii sameeyey kaasna sheekhiisii sameeyey se xadiidkii wallahi inii la uxibuka oo kale dee raawigii waa odhanayay isagana sheekhiisii baa ku yidhi sheekhaasna waa lagu sii yidhi kaasna waa lagu sii yidhi oo kale ama ficilkii ahaa bal masalan dee qabashada garhka la qabanayo oo kale masal lixyataw oo kale isagii waa sameeyey waa ficil uu sameeyey sheekhiisna waa sameeyey kii ka horreeyaa sameeyey waa waxay wada sameeyeenoo ruwaaddii ay iskaga daba tegeen kaasna waaba musalsalkii bal markaa musalsalka horta kaa weeyaanoo waa wax adigu ama riwaayada ku tacalluqsan sifadeeda ama ku tacalluqsan waxa weeyaan kayfiyada matalan marka le ku tacalluqsan zamanka riwaayada ama makaankeeda ama ku tacalluqsan ficil raawigu leeyahay ama qowlkii oo la iskaga daba tegayo taaba wey uma qad yatasalsalu inuu tasalsula la arkaa alxadiidu xadiidka min awalihi oo tasalsulkaas iyo waxaan ruwaadii ay isku raacraacayaan ay iskaga daba tegayaan uu socdo xadiidka sanadka bilowgiisa oo xagga ina soo xigta ilaa akhiri ilaa dhammaadkiisii waqad yanqadicu inuu go-a la arkaayo bacduhu waa kaa musalsalkaa barhkii min awali xaggiisa horo xagga dambe unbaabu tasalsulku jiraa laakiin inta hore caadi way riwaayadoodu noqono wixii lama socdaan ama aw aakhira xaggiisa dambe uu kaba go-on xagga hore sida xadiidkii alraaximuuna yarxamuhum araxmaan ama ku tasalsulay bilawaliya ee mid kasta odhanaya xadaanii fulan wahuwa awalu xadiidin samictuhu minhu marka la gaadho camr bnu dinaari iyo halkaa waa joogsanaya camr bnu dinaar wixii ka sarreeya waa xadiis caadiya oo tasalsulka inuu go-ana waa la arkaa oonu sanadkii oo dhanba tasalsulku wada gaadhsiisnayn marka wuxu uhi wafaaidatu tasalsuli tasalsulka faa'iidadiisu kolle dee kutub kala duwana maanta waa madbuuc walow kutubta tasalsulku axaadiisa badan ay soo arooriyaan in badan oo ka midi noocan uu inoo sheegi doono uu yahay bucdu fogidiisa uu ka fog yahay weeye min atadliis walinqidaac tadliis meeshii inuu jiriyo inqidaac ayuu ka fogyo inqidaacuna waa laba raawi oon wax kala maqlin oo xadiidka riwaayadiisa isku xigo sanadka ay wax ka dhacaan tadliiskina waa ninku in aanu wax kaba maqlin haba soo gaadhe inuu cibaaro kaga wariyo uu dadkii uga dhigayo inuu wax kaba maqlay laakiin marka maanta uu leeya sheekhaygii baan arkoo saa yidhi sheekhii baa saa sameeyey oo bal markaa hadalkaasuu sheekhii yidhi eeg inqidaac meeshii ma jiro tadliisna ma jiro oo tadliiskiiba oo inta badan wuxuu tilmaamayaa horta dee xaggaa tadliis iyo inqidaac waa ka dheeriyey gees kalena waxay dhahaan wuxuu tilmaamayaa kale masiidu dabdin oo ninku markuu xadiidkii soo dabdiyo wixii sheekhiisu samaynaya ama uu yidhina uu soo xifdiyo taasi waxay dee tilmaamaysaa xadiidkii inuu hagaag u dabdiyey taasi iyadoo jirto waa asalka ta hore taasi laakiin asalkaasi ma socon wamaca haadaa qallamaa waxa yar yasixu inuu sugnaado xadiidun xadiid bidariiqin musalsalin dariiq mutasalsulay uu ku sugnaado macnaa ujeeddadu waxa weeye axaadiis badan oo musalsala way jirtaa matnuuntoodna ay caadi toy sugan tahay laakiin dariiqan tasalsulka ee adugu wax ay raacayaan sabil maalan xadiidkaas shabaka biyadii abulqaasim oo kale mid kasta raawigu uu lahaa shabaka biyadii abu fulan shabaka biyadii fulan oo kale matniga muslim buu kuba sugan yahay khalaq allahu turbata walow isaga naftiisa hadal uu kuba sugan yahay imada qaarkood ay daciifiyaanba ama ay kaba dhigaan qowl kacab bal markaa ay taasoo ra'yigooda uu yahay laakiin dariiqan tasalsulkee shabaka shabaka mid kastaa leeyahay waa dariiq maqaal kuba sugan yahay axaadiisna inta badan sanadkan dee tasalsulka waxa weeyaan inta badan ma sugnaadaan oo badankooda dacfi baa u qaaliba kaas oo sidii dee laga filayey ee masiid dabdi inay arrintani keento may noqon walow dee taasi ay ahayd cibaaradani ay taa tilmaami lahayd bay leeyihin ee maha matniga naftiisa wada dee daciifa mutuuntan musalsalka laguma wariye ee waa wasfigan tasalsulka iyo tasalsulka naftiisa ayaa inta badan waxa ka sugnaadaa uu yaryahay wallahu aclam annawcu raabic waalaauun wallah subxana watacala aclam bismi illah alxamdulilah bcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wmawlaana muxamed nabiy lmiya wcala aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walaa tajcal fima calamtana wabalan calayna annowc alraabicu wathalaathuun macrifatu naasikhi alxadiidi wamansuukhi noocii afariyo soddonaad waxa weeye xadiidka kiisa wax nasakhayay iyo kiisa la nasakhay bal macrifadiisa kaa iyo garashadii kaa la garanayay ama hadalkii kaa wax laga hadlayayba ayuu noocan afariyo soddonaad yahay wahada alfannu fannigani oo naasikhu lxadiidi wa mansuukhi laysa min khasaa'isi hada alkitaabi kitaabkan waxyaalaha u gaarka ah ee fannigan aan haynee musalaxa u goonida ah ee calumta kale aanay la wadaagsan ka mid maaha bal huwa fannigan ama noocani biusuuli lfiqhi ashbahu mid u dhow weeye u shabah badan biusuuli lfiqhi fiqiga usuushiisa u dhow oo waxa weeye wuxuu inoo sheegayaa iminka horta halkan walow dee culamaa ulxadiidna ay halkan kaga hadlaan ay noocan waacda ka mida ka dhigeen culamaa ul usuulna ay kaba hadlaan iyaguna oo taasay dee culamaau culumi qur-aanba iyo tafsiirba iyaguna ay ugaba hadlaan laakiin qur-aanka marka la eego mu-alafaad gaarin halka ay jirto fannigan waxyaalaha u goonida ee uu kaga duwan yahay funuunta kale sida cilmigii usuulka oo kale waxyaalahan sinaacada xadiidka ku tacalluqsan xagga asaaniidda iyo riwaayaadka iyo umuuraha caynkaasa iyo baltaas wixii taasi ay ku sugnaan layd amaanay ku sugnaan iyo umuuraha weeye ama umuurahan aada ugu dhow istimbaadka adilada lagala soo baxayo axkaam iyo umuura lagalaba baxayo ama xagga istimbaadka u dhow ama taa calaaqa la leh dee horta fannigan uma gaar aha ee fannigan usululfiqiguna wuu la wadaagsadaa awqaadda qaarkeedna isaga ama dee xaggaa ugaba uga badan oo dee isaga waxa ujeeddada weynoo looba dejiyay ahayd ruuxu waa duruqdii uu ku gaadhi lahaa istimbaadkaas xagga naasikh iyo mansuukhana adiladu markay istacaarudo tacaarudul adila ayuu dee bal duruqda loo maro ee tacaarudka lagu suuriyo mid ka mida yahay xagga tacaarudkana iyo tarjiixa iyo umuuraha ku tacalluqsanna cilmiga dee aada loogaga hadlo ee markaas taasna ee uu ka mid yahay dee waxyaalihii isaga samiimkiisa ahaa waa cilmiga usuulfiqiga taas buu u leeyahay khasaaistii tan ma aho dee jaanibka kale ayaaba iyagna calaaqo weyn la leh waqad sannafa way alifeeno annaasu dadku fii daalika waa xagga naasikha xadiidka iyo mansuukhiisa kutuban kutub kasiiratan badan oo mufiidatan faa'iido leh oo nafcil oo laga faa'iidayo ama faa'iido leh ayay culimmadu u dejiyeen dee kollay kutubtaa badanuu sheekhu sheegayna waxa laga aynu dee kaba garanayna ama deena kana madbacaysanay wax kooban bay noqonayaan oon tiradaa badan lahayn marka qur-aanka aynu ka reebno dee naasikhiisa iyo mansuukhiisa oo kutubo kala duwani ay jirto aynu xadiidka markaa aan ka hadlayno markaa wuxuu uhi min ajaldihaa kutubta kuwooda ugu waaweyn ee ugu mudan waxaa ka mida uguna nafci badan kitaabu alxaafidi alfaqiihi abibakrin alxaasimiyi raximah llah bal kitaabkaas ninkaa kunyadiisu ayay bakar ahayd nisbadiisuna dee taa xaasimiga ah xaafidkana ahaa faqihana ahaa taa kitaabkiisa waana kitaabkan maanta shahiirka dhowrka goorna la madbaceeyo dabacaad kala duwan bilaado kala duwan lagu madbaceeyey ee la yidhaaho alictibaar fi nnaasikhi waalmansuukhi min alaathaar oo bal dee kitaabka malaha oo kutubta halkan ugu jaamicsan uguna qiimo badanba ah taasba weeye waana kitaab madbuuca maanta oo muntashira oo ninkii doonaaba heli karo oo dee soo heli karo taasba weeyaan bal kitaabkaas waana nin xaafid ahaa oo kolley qarnigii lixaad raggiisii ahaa ayaana kitaabkan alifay qarnigii lixaad raggiisii ahaa bal isaguna afartan gaadhinba oba dhintay adigu markaa aathaartii dee kitaabkan maayo kutub kaleu ka tegayna waa jirta ay aathaartiisii ayay kaa mitay ninkaas shabaabkaba ama isagoo shaabkaaba dhintay adigu marka ayuu kitaabkani kaa midiyey kolley kitaab kaleo naasikhuulxadiidi waa mansuukhi oo imaam ka horeeyo ibnu shaahiin la yidhaah leeyahay isna waa la madbaceeyo waa madbacaysan iyadoo la taxqiijiyey waqad kaanad lishaaficiyi shaafici waxaa u sugnayd raximahu llahu tacaala fii daalika xaggan cilmigan ama naasikha xadiidka iyo mansuukhiisa alyadu tuula gacan dheer iyo aqoon aada u horeysa ayuu kuba lahaa shaafici fannigan kamaa wasafahu bihi alimaamu axmed bnu xambal si axmed ibnu xambal kuba sifeeyo nin xaafid ahaayo inawaara ama maxamed ibnu waara la odhanayay ayaa dee isagoo rixlo ka yimi ayaa masar buu ka yimi markaasuu imaam axmed baqdaad kulaba kulimaamo ugu yimi adugu markaas kolley imaam ibnu waarana waa a'imadii xadiidkai reer khuraasaan weeyaane qolooyinkan raasiyiinta ah iyo qolooyinka ee kollay adigu dabaqadooda ahaa oo waa nin xaafidana markii uu masar ka yimi ayaa wuxuu ku yidhi katabta kutuba shaaficiya kutubtii shaafici dee inama shaafici masar baa asal u ahayde asxaabtiisna ay joogtay markaasba oo dee waa asxaabtiisii baa wada joogtay ma soo qoratay kutubtii shaafici oo dee rixladaadii masar markaasuu ninkani ugu jawaabay laa axmed baa wuxuu ku yidhi farrata ma calimna almujmala min almufasir walaa naasikha alxadiidi min mansuukhihi xataa jaalasna shaaficiya waa mujmalka mufasirka kamaanaan baran oo kamaanaan ogaan xadiidka kiisa naasikha iyo kiisa mansuukhana maanaan kala garan ilaa aan shaafici la fadhiisanay oo bal markaa taas buu ku yidhi taas buu sheegayaa un qisada shaarica waa taasoo dee aimo kala duwan ay kutubtooda kusoo saaraan hadalkiisa uma anaasikhu naasikha qad yucrafu in la gartaa la arkaa min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waa duruqdii lagu garanayay naskhiga ama ka naasikha oo waxa lagu garanba waxaa dhacdaba waana ta ugu weyn ee ugu mudanbe in rasuulka ilaahay xaggii lagaba ogaado macnaa rasuulku caddeeyo xadiidkiisaas hore jiray in dee uu maanta aan lagu camalfalayn oo kiisan dambe uu markaas yahay ka lagu camalfalayo ama uu caddeeyo un wax kaa hore ka bedelan ka qowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha eg nahyi baa horeeyey nahyigaas markii dambena rasuulka ilaahay dadkii uu idmay uu u fasaxay oo ziyaarta ayuu yidhi isagoo cillada iyo sababtana u sheegaya marka nahyigiisii hore waa naasikh waa mansuukh amarkan dambe fazuuruuhaana waa naasikhi naasikhiyo xadiiskiina meel keliya inoogu wada kulansan yihin axaadiis la noociina waabay jirtaa sii dee kuntu nahaytukum can ilintibaadi fi lawciyati xadiidkii ahaayo waxaan hore idinku diiday awciyada waa xantamkii iyo jiraarkii iyo kuwaas musafadkii iyo waxa in wax lagu nabiidsado ee dee fantabiduu fii kulli wacaayin walaa tashrabuu muskira uu rasuulku yihi weel kastaba imika wax iskaga neebidisade laakiin iska ilaaliyan wax muskira waa xadiidkan oo kale un isagu xadiis isaguna dee waxa weeyaan xagga adaaxid ahaayuu rasuulku mar uu diiday saddex cisho wax ka badan hilibkooda odxiyada inay haystaan macnaa si dee iyaguna ay u cunaan dadka kalena ee baahana ay u gaadhsiiyaan oo dee intaa oo markaa in dee hilib ahaan intaa wax ka badan malaa umuu joogeen inay dee hab kale u sameeyaan ama muqmadi ama waxyaalo muddo dheer ay haysan karaan ay ka dhigaan mooye tii markuu ka manciyana habkii kale laguma samayn karo marka waa intay cunaan inay dadkii kale haddana wax ka gaadhsiiyaan haddaa sanadii ka dambeysay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tan uu caddeeyey xadiidkiisna waa sugan yahay buraydun baaba warinaya caliyo in horean idinku diiday bacna inaad dee luxuumta daaxida saddex cisha wax ka badan cuntaane fakuluu maa bada lakum waddakhiru intii idin muuqata iska cuna kaydsadana sababtuna waxayd markaa cilay lahayd oo dad badan oo malaa an markaa baadiyii kaba yimi oo waxaysanoo magaalada soo gala sanadaa jiray si haddaba iyo dadkaa wax loo gaadhsiiyo oo dadkii ayuu rasuulku nahyiga ulaba yimi sanadii dambe laakiin rasuulku waa markii dambe waa u fasaxayba bal umuurahaasi waa wax aan ognahay oo naasikhiibaa waxaan ka ogaanayba rasuulka ilaahay xaggii iyo kii mansuuqa ahaa iyo naxwi dalik waqad yucrafu in lagu garta la arkaa daalika naskhigan dhacay in laguba ogaado bitaariikhi taariikh hamsadu waa asalkeena markaan laleeyahy taariikh waa iyada tasiil weeye hamsadii la tasiiliyey oo iminka arrakhayo arikhu taariikhan ayaa masarkiba yahay arrintan taariikhuna waa tasiil hamsadii asalka ahayd la tasiiliyey cibaaraha waayo waxaan u leeyahay hamsa aniga ii taalla iminka halkan haddaba taariikhda iyo cilmas iyo cilmi wacilmi siirati siirada cilmigeeda oo qeybdee taariikhtii kaba mida in lagu ogaada la arkaa wahuwa markaa taariikhdu min akbari alcawni waxyaalaha dee macnaa ugu kaalmeeyo ruuxa calaa dalika calaa macrifati dalika waa naaskhiga garashadiisa waxyaalaha ugu kaalmeeya ama qur-aan haba noqoto ama waxa weeye xadiidka haba noqotee waa waxyaalaha ugu waaweyn oo xaggan dee bal haddii aanu mansuus ahayn oo rasuulka ilaahay aanu caddayn waxyaalihii kale lagu ogaanayey ee lagu garanayey naasikha iyo mansuukha lagu kala garanayo ama qur-aanka ama xadiidkaba waa xaggii taariikhdii oo dee in wuruudkoodan ama nusuulkani uu soo kala horeeyey ah oo markaa kol haddii dee labadoodii macne ay aada u kala duwan yihiin lanagu aan ay suurtagal ahayna in lagu wada camal falaa labadoodiibao laysu geeyaa haddii laysu geyn karayo mukhtalifulxadiidkii baabay noqon xadiidkio labada ayadoodna waa laysu geynoo labadiiba waa lagu wada camal falaya midna lagama tegaye bal haddii laysna geyn kari waayo markaa waa dee ka horaa laga dhigayaa mansuukh ka dambena naasikhi macnaa kii markii hore yimi taariikhdaana lagu ogaanayaa say u kala horeeyeen kooma dee aayadeebaa soo hordegtay aayadee dambeysay oo kaleba si uu dee uu lahaaba ibnu mascuud oo kale isagoo dhaaranaya laqad nasalat waxa weeyaan aayat nisaai suqra marka aayat nisaa dee bacd alkubra oo kale oo suuratu nisaa suuratu nisaa dagaaban oo kale ayuu leeyahay tay weyn waabay ka horeysay oo laba aayadood oo kale xagga macdaheeda dee nooc yar uu kaba dhexeeyo walo dee la iskuba jamcin karayo oo dee xagga marka la eega jamcina ay suurtagelaysa bal muhimku waxa weeye xadiidkiina waa saas oo kale kama salakahu si uu maray ashaaficiyu shaafici laakiin taasaas ixtimaal kuma sugnaatee muhimku waa inay caddahay oo lahayoo la hubo inay kala horeeyeen markaas baa halkan e laakiin ixtimaalun iyo saxaabigan imika xadiidkan warinaya kan kale ka hor islaam horeeyey oo kale iyo umuurahaasi ma noqonayaan wax taariikh caddeeya kama salakahu shaaficiyu shaafici si uu maray fii xadiidi dariiqu mare weeye afdar alxaajimu walmaxjuumu xadiidkii afdar alxaajimu walmaxjuumu shaafici bal dariiqii uu maray oo wadalika qabla alfatxi markan uu rasuulku yihi qabla in afdar alxaajimu walmaxjuumu samankii fatxiga ama fatxumaka hortiibay ahayd may ahayn fatxumakee hortiibay ahaydba fii shani jacfar ibni abi aalibin jacfar ibni abi aalib xaalkii iyo shanigii buu ahaa waay waqad qutila waana la dilay oo jacfar bimu'tata waa si uu caddeeyo un qablalfatxi inuu ahaa waayo barhkood baa dee fatxumakayo cibaaro kaba cabire zamankii fatxiga kaba cabire waqad qutila waana la dilay oo jacfar bimu'tata mu'ta ayaa lagu dilay qablalfatxi biashurin intaan fatxumaka dhicin waqti bila kaba horeysay oo dee jumaada ayaabay ahayd fatxumakana rabadaan bay ahayd iyo wa qowl ibni cabaasin qowlkii ibnu cabaas oo kamaa salakahu shaaficiyu fii xadiidi afdar alxaajimu walmaxjuumu iyo wa qowl ibnu cabaasin uu yidhi waa labadoodan si uu dee taariikh ahaan isagoo u adeegsanaya yidhi kaasaa horeeyo mansuukha kan dambena waa dambeeyo kani mansuukh waa naasikhi qowlkii ibnu cabaase ahaa ixtajama wa huwa saa'imun muxrim wuu istoobay isagoo sooman oo rasuulku uu yahay muxrimna ayuu waxa weeye adugu oo bal markaa kollay dee maahana xaalo keliyaoo isagoo soomanna uu muxrim ahaa waayo xajkii wadaacee uu dee bal matalan rasuulkii ilaahay muxrimka ahaa iyo bal markaa kuwii iyo de waana waqtigan ibnu cabaas dee uu la saaxiibi karayey xajatulwadaaci culimmada xadiidka kuma xambaareen iyo taasi may waxa weeyaan dee kollay laynooma soo naqlin inuu soomanaaye bacnaa ixtajama wahuwa saa'imun waxtajama wahuwa muxrim rasuulku taas isagaa warinayo isagoo soomanna waa istoobay isagoo muxrimana waa istoobayo maha xaalada keliya isagoo saa'im oo muxrima inay arrintu dhacday haddaba xadiidka ibnu cabaasba wey wa inamaa salama waa islaamayo ibnu cabaasin maca abihi aabihi maci de adugu kolley waayn waqtigii ay soo hijroodeen filfatxi fii zamani fatxi waqtigii fatxiga oo makao waa ayaamaha horteed baaba rasuulku waxay dhexda ay kula kulmay cabaas iyo soo hijroodo maca ehelkiisii wata ayaa rasuulku dhexda uu kulaba kulmo waqtigaa fatxibay ujeedada halkani waxa weeyaan oo dariiqan shaafic uu leeyahy uu maray uu caddaynayaa iminka laba xadiid baa meeshii jira oo ah rasuulku inuu yidhi laba nin oo istoobaya intuu soo maray kan wax toobayaana waa afuray waqti la sooman yahayna waa ahaa kan isagu wax too la toobayana isagu uu afuray ama way soomanaay bu adugu bal afur taas buu yidhi xadiid ibnu cabaasna waa jiraa rasuulku inuu isagoo sooman istoobay kaa horena waa xajaamadu inay burinayso soomka taas baaba dee faa'iidadiisa ama wixii laga qaadanayay ahayd a'immada qaarkood waaba kuwan qowlkoodu yahay xadiidkan oo duruqdiisu kollay tacaduday afdar alxaajimu walmaxjuum kanna saxiixaba ahaadee ixtijaama wahuwa saa'imune xadiidka saxiixaba ahaadee inay raajax yeeleenba oo ay ku tegeen iyagu inay xijaamadu soomka jebiso sida madhabta axmed ibnu xambal tahay dee a'immada intooda badanna qowlkoodu kaa maaha saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay iyadoo anas ibnu maalik la weydiinayo hal kuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im uu yidhi laa ilaa min ajli dacf macnaa may maanaan karhi jirine waxa dee aanu karhi jirnay ee taasi waa tamar darada ruuxa kuba imanaysa kol haddii dhiiggani kaba baxo waa intaasuu soomkii xajin waaya bal markaa kolleyna de waxyaalo kalena way jiraan oo imaka tan ficilkan iyo umuuro kale culimmadu u xujaysteenba marka haddii dacfi laga baqanayo dee inuu iska daayo weeye si aanu soomkii uga tegin haddii aanu dacfi kaba baqanayn bal hadduu laba yimaado markaa dee say qolooyinka kale qabaan soomkii ma burayo weeye aba markaa labadan xadiid dee midna wuxuu faa'iideynayaa ruuxii soomka inuu istoobi karo ka kalena inaan dee waxweyn istoobi ahayn kol hadduu sooman yahay shaafici dariiqa uu maray wuxuu ahaa xadiidkaa hore afdar alxaajimu walmaxjuum waxaa riwaayaadka qaarkood dhacday kan la toobayeyba inuu ahaa jacfar oo adigu shani jacfar oo la toobayo oo uu soo maray inuu rasuulku hadalkan yidhi jacfarna waxaa la ogayay mu'to dagaalkii ahaa in laguba dilay waa fadxuma ka hortiibay ahayd waqtigii la dilayba ibnu cabbaasna wuxuu madiinaba soo gaadheen waa fadxumaka dabadeed unbay soo gaadheen dariiqay isaga iyo aabbihii ama qoyskooda wada socdaa rasuulka dariiqa kulaba kulmay cabbaas uu la noqday iyagana madiina loo soo diray qoyskaintiisii kale wixii uu rasuulka markaa la saaxiibay ee uu wax ka xafiday uu laba maqlayba ama uu arkayna intaa fadxumaka ka dambaysay ahaydba fadxumaka kaba dambaysay ahayd oo marka muxuu leeyahay xadiidka ibnu cabbaas ee rasuulka ilaahay ficilkiisa ayaa ka dambeeyey xadiidka kale markaa kaasi waa mansuukh kanna waa naasikhi fa amaa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii odhanayay haadaa kani naasikhun lihaada macnaa hadduu saxaabi yidhaaho xadiidkani wuxuu nasakhayaa xadiidkan ama aayaddani waxay nasakhday aayaddan falam yaqbalhum mua ay aqbalin kahiirun in badanoo min alusuuliyiina usuuliyiinta ka midi liannahu yarjicu wuxuu u laabmayaa kaasi ilaa nowci nooc min alijtihaadi ijtihaadkii kaba mida waqad yukhdi'u fiihi inuu ku gafaaba la arkaayo halkan khada kaba dhacama ijtihaadkiisaasaanu sabab noqon waqabiluu way aqbaleen qowluhu saxaabiga qowlkiisii u odhanayay haadaa kani kaana wuxuu ahaa qabla haadaa kan baa kan ka horreeyey maqbuulu riwaayata waana ruux lagu kalsoon yaho riwaayadiisu ay tahay maqbuul fikradan yar sheekhu wuxuu soo dhigtay ama uu yahay waana kolley dhici karta dee imika umuurihii aan kuwa jiraynayna aanay ahaynba walaakiin dee waxay calaaqa la leedahay naskhiga una cilmigii mustalaxiya taasina aanay dee sidaa uu sheegayo khasaa'istiisiiba ahaynbe saxaabi asxaabtii rasuulka ka mid ee hadduu yidhaaho aayadani aayaddan iyadaa nasakhday amase xadiidkani xadiidkan isagaa nasakhay qolooyin badan oo culamaa ul usuul kaba mida ayaa leh halkaa naskhi looma ictimaadsanayo oo iyada taas wixii naskhi laguma sugayo si aan loogu nusqayn dee saa mufasiriintoo kale qowl ay yidhaahaanun dee aayaddan iyo aayaddan way nasakhday oo kale ama dee hadal dee kole daan saxaabigii lagu sugan ciddii ka dambaysayna taa qowlkooda laguma sugaye taa laguma sugayo laakiin hadduu saxaabiga yidhaaha buu leeyahay aayaddani iyada aayaddan ka soo hordegtay ama xadiidkani xadiidkan isagaa ka horreeyey markaa taariikh buu ka warramay oo waa la aqbalayaa oo naskigii waa laga qaadanayaa maxaa farqiga u dhexeeyaa labada qowl yahay waxa ay leeyihiin horta halkan baabkani dee waa baab naqlin kolley marka la eega qeyb weyn oo kaba mid ah waa naqlin iyo werin waxyaalahan dee taariikhdii taa kuwa sugnaanaya aada weliba meesha asalkii haddaba marka uu leeyahay xadiidkani xadiidkan isagaa nasakhay waxaa suurtagala markii uu arkay macnahan xadiidkan iyo macnahan oo aan isqabanahayn ama iscaaridaya iscaaridaya ee aanu jamcin karahayn ayuu waa ijtihaaduun ijtihaad xaggiisa ka dhacayon markaasuu mid ahaan yidhi kana haddee naasikhiya kana waa mansuukhiya iyaday suurtagaltay markaa intaa la cagsiyo oo lagu caarido isagoo ay tahay markaa qowlkiisu aanu sawaab noqon oo kan uu leeyahay bal mathalan waa naasikhi aanu naasikhiba ahayn qolooyinka kale de ama mufasiriin ama keyrkoodna hadalkaasi waa hadal imanayo macnaa waxay leeyihiin duruq ayunbaa waxa weeyaan lagu gartaa naskigii laguba sugaa taas rasuulka ilaahay xaggiisa tansis inuu ka dhaco waa lagu sugaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sida xadiidkaasoo kale iyadoo taariikh ahaan aan ogaano kan inuu dee kan ka horreeyey oo marka weliba la jamcin kari waayana waa lagu sugaa oo kale laakiin qowla cawaamil ama mufasiriin iyo san oo kale saxaabi qowlkuu taa yidhaahyo waa say usuuliyiintu in badan ay yidhaahaan laguma sugayo waxaa waayo ijtihaadba weeye taasi ama nooc ijtihaad bay noqon ijtihaadkiina yukhdi wa yusiib oo waxaa dhici karta inaanu markaas san uu sheegayaanay ahayn laakiin arrintan kale way ka duwanto hadduu leeyahay mee xadiidkan iyo xadiidkan labadii goore uu rasuulka laba waqti buu ka soo kala fulay kan baa horreeyey uu leeyahay taariikhdii buu inoo soo naqliyay waana ta aan nidhi taariikhaan baa lagu ogaanaya uu yidha aayadani waxay soo ordegtay aayaddan kale horteed iyada markaa waa halkii taariikhdii iyo siiradii baa lagu ogaanaya adi uu ina soo yidhi oo dee waxaan haynaa say u kala horreeyeen marka hadday noo suurtogeli weydo jamcin aan labadoodiiba ku wada camal fallaa marka kii uu yidhi waa horreeyey ayaan mansuuqii ka dhigaynaayoo marka maanta maha ijtihaadba kuma jiro waa naqlinun uu inoo soo wariyunoo sidaasaa jirtay un buu yidhi ijtihaad kuma jiro taa hore laakiin waxay ahayd fi ijtihaadkiisii ama istinbaadkiisii baa qayb ka noqonayay saa daraaddeed laguma sugayo dee naskigii dhibyaraan lagama sugo oo wax kastaba looma sheegto dee waa nas kasta dee in badan oo mufasiriinta ka mid ay aayaad badan oo qur-aan oo wax dee nasakhayaaba jirin ama wax daliiloo loo hayaa jirin ay yidhaaheen oy yidhaaheen kolkol boqol iyo labaatan aayadood bay aayad keli oo aayatu sif ay ku magacaabeen ay nasakday ay yidhaahaan oo kale oo waxyaalo dee mubaalaqaad iyo tasayudaad badan oo aan ahayn arinku kaa taasoo kale ayaaba dhici karaydo bal taas buu leeyahay annawcu alkhamis wathalaatun nowcii shan iyo soddonaad macrifatu dabdi alfaad ilxadiidi xadiidka alfaadiisa dabdinteeda la dabdiyo matan matin ahaan iyo wa isnaadan isnaad ahaan garashadeeda weyn oo macnaha ruuxii raawiga ahaa macaa daalibucilmiga ahaa xadiidka matnigiisiina uu dabdiyo alfaadiisii si aanu u khata-in marka uu aqriayo magacyadiina uu iska dabdiyo uu mid kasta sidii loogu dhawaaqayay su magacani ha uu ku ogaado kuba dabdiyo si aan tasxiif iyo taxriif kaba dhicino macnaa wuxuu u jeedaa halkan noocii ay ku magacaabayeen almusaxaf walmuxaraf ama waa tasxiifkiibuu doo ka hadlaa ee tani waa dee wixii tasxiifa lagaga badbaadayay ayuu sii horreysiiyo iyo walixtiraasu iska ilaalin min atasxiifi tasxiif fiiha alfaadaha xadiidka iyo asaaniiddiisa la tasxiifiyo la taqyiiriyo la iskaga ilaaliyo faqad waqaca waa dhacayo min dalika kaa xaggii waxa ka dhacayo waa tasxiifkaa shay-un kathiirun shay badan wax yar ma aha dee taasaa keentayba culimadu inay kutub kala du ama kutub tacadiday ay meesha u dejiseen lijamaacatin jamaaca min alxufaadi xufaadda kaba mida iyo wakayrihim keyrkood raggii xufaadda ahaa iyo kuwa keyrkoodoo miman tarasama macnaa dadkii isu ekaysiinayay un ku dayanaya culimada dee xadiidka iyo de aqoontaa sare lahaayo bal dariiqoodii un islahaa mara bisinaacati alxadiidi xadiidka sinaacadiisa iyaga kaga dayanaya ficilkay la yimaadeen oo kala samaynayay oo walaysa minhum laakiin aan dee xifdigoodii lahayn dabdigoodii lahayn oo aan kaba mid ahayn tarasama alkhuda haddii la yidhaaho macnaa raadkiibuu raacay oo kale ayay noqon tarasama ficlahuna macnaa waa wixii uu sameeyey oo kale ayuu sameeyey baa tarasama leh macnaa waxaa weeyaan waa dad aan dee xufaada waaweyn ahaynoo sinaacadii xadiidkana iyagu bal ay kaga dayanayo iyaga isu ekaysiinayo waxyaalaha ay la yimaadeen islaha oo kale la kaalaya laakiin aan idqaankoodiiyo dabdigoodiiyo xifdigoodii aan lahayn oon dee iyagii saa ugaba mid ahayn ayay iyagana kaba dhacday qaladadaas iyo akhdaadaasi waqad sanafa waa alifay alcaskariyu imaamka bal waxa weeyaan caskari ee nisbadan lahaa xasan ibnu cabdillahi ibnu saciid baa la yidhaahaye fii dalika waa noocan ah tasxiifka khaasatan muxadisiinta markay kooda noqoto kitaab buu leeyahay tasxiifaat lmuxadisiin la yidhaaho mujalladan mujalad ay kabiiran weyn kolley laba kitaab buu leeyaho midi waa kaa isagu ah tasxiifaat lmuxadisiin oo saddex mujalad iyadoo doctor maxamuud meera la yidhaahaa uu taxqiijiyey uu ku madbaceeyey kollay taxqiiq fiicanna walow anigu labada mujalado horun baaban hayaa oo iga naaqis nuskadaydu kitaab kale oo wuxuu leeyahay sharxu maa yaqacu fiihi tasxiif wa taxriif oo marka hore kitaab weyn lahaa oo markaa hadday xadiidkii tahay iyo shiciradii iyo waxyaalahaas iyo wixii tasxiifee dhacay buu isu geeyey markii dambe bal tasxiifaat almuxadisiinna waa kaa waa kitaab gaar ah sharxu maa yaqacu fiihi tasxiif wa taxriif oo xaggii luqada iyo adabkiiyo shicirkiiyo taasna dee horta bal dabacaadkiisii hore mujalad ayay kaasna ku madbaceeyeen laakiin masar lagu madbaceeyo dabcadu sida kan oo kale aanay ahayn taxqiiq sidaasana aan lahayn oo bal kaasna waa mujaladba waxa weeyaan horta dee dabcadan aan aniga hayay ama aan arkay mujalad bay ahayd dee waan haystay imika horumahayo beryahan layga qaatay in kale horbamahayo bal kaasna waa sharxu ma yaqacu bal markaa ninkaa weeye magaciisana xagga hoose idinku dhigay laakiin xagga hoose markuu dhiganayo shaakir wuxuu taariikhda dhimashadiisa ka dhigay wuxuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijirada كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان سو أرضيgiisii أبو نعيم kitaabkiisa تaarيkh أصبهان kuba sheegay waxaana inoo dambaysa kitaabka marka halka taariikhda aan gaadhna haddii ala yidhaaho abu nucaym afar boqol iyo soddonkii inuu dhintay waxaana sheekhu leeyahay waa tilmiidkiisii oo de waana tilmiidkiisii waxaanu leeyahay laba boqol iyo saddexiyo siddeetankii ayuu dhashay kolleyna waa sida dhacdayba sharaxa alfiyada suyuudi ee uu lahaa sheekh maxamed cali aadam uu lahaa dee horta markii de imaka dabcadiisii laba dabce hore oo halkan u baabay ahayd dee wixii bal markaa cibaaradii bal idinku isu soo miisaamo ninka afar boqol iyo soddonkii hijirada dhintay nin laba boqol iyo saddexiyo siddeetankii dhintay miyuu waxa weeye arday u noqon kara oo ay u dhaxayso markaa labadooda geeriyood dee muddo ka badan boqol adma ku dhow boqol iyo konton sannadood aanay waxba kaba dhinayn taasoo kalea weliba intay labadooda waqti ay kalaba dhinteen taa iyadoon dee sheekhan la sheegin inuu da intaasa gaadhay oo dee taasi bal idinku soo yar eega oo soo hubsado wixii aad soo heshaan insha allah markaasaan arki doonaa biidn illahi tacaala u yar laaban kutubta taraajimtu dhima laha koley walaysam waqad sanafa alcaskariyu fii dalika mujaladan kabiira wa akharu maa yaqacu haddaba waxaa dhacaya buu leeyahay akharu maa yaqacu dalika macnaa waxa u badan ee uu dhacaya arrinkaas ama cidda de badan ee ay qaladkaasi kaba dhacaya waa liman akhada ruuxa qaatay cilmiga min asuxufi kutubun kaba qaateen dadkii iyagu mutqiniinta afkooda aan kaba qaadan dee kolleyna waxa weya bal waa ruuxu dee intii u suurtagelayso hadduu cumdadiisuba ay tahay suxufun wax kale oo qaladkii iyo khada uu kaga badbaaday iyo aqoontaas iyo bal muraajacadii dee kutubtii dabdigiiyo taasna aanu lahayn qalad badan buu kuba dhacayaayo dee tasxiifku taas oo kale de hadiyo goor waad arkaysaa dee taxriifka badan ee aad iyo aad u badnaan jira dee kolley naga wada dhaceen laakiin dee hala kala badsado uune ama khudaba ama cid kastaba oo inta badan dee xadiid aan sidiisiiba looba hubsan laga yaabaa nusqo suu ka qaatay ama se ay tahay oo siyo wejkiisi iyo waj aan ahaynba iyadoo dee kolley in badan qeybna ay kaba noqonaysa haddana dadku fudaydsigay fudaydsadaan culumtan carabida ee ama naxwo iyo sarfi iyo waxyaalo leh ee in badan oo qeybo khaasa wixii qiyaasgelayay khada ka ilaalinaysa walow xadiidka wixii aan qiyaasgelayne asmaada ahayd iyo magacyada dabdin la dabdiyo loo laabmo kutubtii dabdinaysa mooyaane iyo ciddii aqoonta ulahayd mooye iyada kuwaasna aanu qiyaasgelin magacyadoo aanu aqoontii naxwiyo sarfi u lahaa aanu kaga badbaadayna laakiin calaqal dee xadiidkii iyo umuuraha mutuntii alfaadihii luqada carbeed ahayde taraakiibtan carbeedun waafaqsanayd hadduu ruuxu taa cinaayo u yeesho wax badan oo taxriifka dhacaa waa kaga badbaadayaaba haddaba liman akhada dalika liman akhada min asuxufi walam yakun lahu aanu u sugnaanin shaykhun sheekh xaafidun xaafido yuuqifu ku joojiya daalacsiiya calaa dalika arrinkaa waman yanqulu haddaba wuxuu waxay soo naqlinayaan kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka midi can cuhmaan ibni abi shaybata imaamka cuhmaan ibni abi shayba la yidhaaye imaamkii kale abibakr ibni abi shayba iyo ay walaalo ahaayeen walow aanu isaga heerkiisa gaadhsiinayn lakiin waa nin musanifa isnu xaafidee ay kaba soo naqliyeen oo anahu isagu kaana inuu ahaa yusaxifu mid tasxiifiya qira'at alqur'aani qur-aanka qiraa'adiis waxyaala dee kolkol aada la yaabto ama aada kuba qosashay kaba soo naqliyaan isaga faqariibu jiddan isaga walow dee hadda culimmadu ay soo naqliyeen oo umuura kutubta taraajimta o dhan ama ay nooguba sugantahay tasxiifaadkiisii aan waacdii kaba mid a oo markaa kitaabka tasxiifaat muxadisiinna baaba uu dhigtay maa yaqacu markaa waa atasxiif aladi yaqacu fi lqur'aanba baabka uu dhigtay oo kale oo isaga iyo dee keyrkiiba waxyaala aad kuba qosashood kolka la yaabto ay kaba soo naqliyeen sheekhu laakiin waa yar inkirsan iyo wuxuu leeyahy war mala waxaasi ma jiraan buu leeyo waa kan leh faqariibun jiddan aad iyo aad bay taasi qariib u tahay inay waxyaalahaasi ka dhacaan cuhmaan ibn abi shayba oo sida isagoo dee alam tara kayfa la yidhi aliflaamiin buu aqriyay oo kale ay idhaahaan iyo jacla siqaayata fii raxli akhiihi halkaasoo kale jacla siqaayata fii rijli akhiihi cibaaro saasa iyo waxyaalo kala duwan ay kaba soo naqliyaan oo kolkol aada qariibsato ayuu wuxuu leeyahy waa qariib lianna lahu waxaa u sugnaaday kitaaban kitaab fi tafsiir kitaab tafsiir uu leeyahay oo ninka kitaab tafsiira lagu leeyahy waxyaalahaasi kama qarsoona waqad nuqila canhu waxaa laga soo naqliyay ashyaa ashyaa kolley kutubta taraajimta tarjamadiisa waa ku arki kartaanba kutubta tasriifaatkana waa arkaysaan xataa kutubta musalaxa ronron tadriib raawiya keyrkiiba waxyaalo kuwaasi way kuga sugan yihin laa tasturu aan kasoo fulahayn can subyaani almakaatibi caruurta yaryar ee malcaamadaha ku jirta aan kaba soo fulin oo dee ujeedadu waxyaalo aanay qaldin oona taxriifin ayay isaga taxriif kaga soo noqonayaan sida halkaasoo kale aan idiin sheegayo aliflaamim oo kale ama deer fii raxli akhiihi fii rijli akhiihi oo kale ama fain lam yakun waxa wey waaye wabilun fadilun halkii ayadoo fadil oo waxyaalaha adigu bal hariiba ayay soo naqliyaanoo badan bal markaa wuxuu leeyahay taasi waa wax dee hariiba ayuu leeyahay sheekha wama maa waqaca wuxuu yihi waxyaalihii dhacay libacd lmuxadisiina muxadisiinta qaarkood uba dhacay ee kaba dhacay min dalika ee tasiifha kaba midi fa minhu waxa ka mida maa wax yakaadu uu dhowaanayo allabiin ruuxii caaqilka ahaa yadxaku minhu inuu qoslo oo kuba qoslo xagga hoosena koley shaakir waynu eegan doontaan ayadna waxyaalahan uma qabanayo waqtigayga aada u cidhiidhiya oo wuxuu leeyahy waxyaalaha dhacay ee kaba dhacay ragga muxadisiinta qaarkood ee dee qalada aha ayaa kolkol wax dee ruuxa caaqilkiiba uu isagu ku qoslo ayaaba kaba mid ahaa kamaa xukiya can bacdin barhkood sida lagaba soo naqliyey annahu jamaca waa nin muxaditha inuu ururiyey duruqa xadiidihi abaa cumeyrin maa facala nuqeyr waa xadiid markaas kollay rasuulka ilaahay inan yaroo anas dee qoyskooda ahaa isagoo la kaftamaya markaa uu yimaado walaalkii ahaa shimbir yarna uu ku ciyaari jiro uu haystay markaasuu odhanaya walaa shimbirkii intuu kaba dhintay isagoo la kaftamaya iyo abaa cumeyrin maa facala nuqeyra waa misaaxiisii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taas istinaas bal inaas abaa cumeyrow nuqeyrkii muxuu sameeyey nuqeyrna waa taskiiru nuqrinoo waa daa'ir buu yihi sakiirun yushbihu lcusfuura axmar lminqaar afkiisuna uu cas yahay intiisaa hore oo halkii dee bal markaa nuqeyr taasba weeye koley imaam macruuf oo ibnu qaas la yidhaahna jus yar buu u alifay oo ilaa intan yarun ilaa lixdan faa'iida uu kaba soo saaray oo xaafid ibnu xajar mucdamkeeda uu soo khulaaseeya fatxulbaari uma amlaahu ninkiiba haddaba duruuqda xadiidkaasuu tatabucay uu ururiyey markaasuu doonay dee majlisan oo kaleo caama ayuu ku yeedhinayay duruqdiiyo xadiidka uu lahaa uu yeedhiyey fii majlisihi calaa man xadarahu dadkii yimi ee min annaasi dadka ka mid ahaa fa jacala dadkii soo xaadiray ee dee yimi darsigiisii ayuu u yeedhiyey majlis uu dee duruqdii xadiidkaasuu soo jamciyey ee waa nin xadiidkiiba aqoon weyn u leh fa jacala yaquulu wuxuu bilaabay inuu markaa ahaaday guulaa bilaabay inuu la yidhaaho yaa abaa cumayr maa facala albaciir halkii nuqayr ahayd buu tasxiifiyey dee isagiina waa kaasoo deetu lahaa abaa cumayro maa facala albaciir laftigii nuqayr baa uu tasxiifiyeyo waana ninkaa duruqdiisa tacadu duruqdiisa soo ururinayeyba tanna u yeedhinayay markaasuu yidhaha yaa abaa cumayr maa facala albaciir faftod lixa cindahum ninku dadkii dee u yimi agtoodiibuu ku fadeexoobay warakhuhaa way taariikheeyeenoo canhu culimadii markaa dadkii isagay dee taxriifkiisa ka taariikhayeen de waay maaha hadduu ninkan aanu heerkaaba gaadhseen rag waaweyn oo ayma iyo aqwaada qaarkeed dee waa basharilay waxyaalo saasoo kale ay ku qaldameen oo duruustoodii kaba dhacay oo dee bal markaa ama lagu baraarujiyay ama lagaba taariikhayey iyagaba ay kaba dhacday wakada saasoo kale ittafaqa waxaa xasilay oo u dhacay libacdi mudarisi nidaamiyati bibaqdaad madrasadii shahiirkahayd ee weyneyd ee nidaamiya kolley maalin dhoweyna waan soo haynay ninkii baanigeed ahaa iyada iyo madaaristii kale laba midka ahayd bee muxsinka ee wasiirkaa caalimkana ah nidaamulmulk markaa xasan ibnu cali ibnu isxaaq ninkaas oo kale ayaan dee waa madrasadii weyneyd ee uu dhisay ee ugu horeyna sheekhii shahiirka ama dee sheekhyadii waaweynaa abi isxaaq shiiraas iyo saaxibu shaamil iyo markaas iyo abu nasrin iyo keyrkoodba ay markii hore ayuba khazali iyo raggaasi ay sheekhyada ka noqdeen waqtiyo kala duwan haddaba nin baa waxa weeye halkaa mudaris ka ahaa ayaa maxaa xasilay annahu isagu ninkaasi awala yowmi ijlaasihi maalintii ugu horreysay la fadhiisiyey uu darsigii ugu horreeyey kaba aqriyayey ee uu soo fadhiistay ayuu awrada soo arooriyey xadiida salaatun fii ithri salaatin kitaabun fii ciliyin waa xadiid abi daawud iyo axmed iyo ay wariyeen laftigiisna horta waaba kan oo wuxuu aha xadiidku salaatun fii ithri salaatin kitaabun fii ciliyin waa salaad salaad kale dabadeed la tukada sida intidaarkii salaada oo kale waa kitaab dee lagu qorayo ruuxii ciliyiin fa qaala wuxuu yihi halkii maleeg ninkan waana markii ugu horreysay uu yimi oo meesha soo fadhiistay salaatun fii ithri salaatin ayaa muxuu yihi ka naarin fii qalas halkii kitaabun tiibaa waxay isagii ugu ekaatay dee inta badan ruuxu markuu kitaab kaba qaadanayo ayaa xuruuftii iska shabahaysaa aanu cid mutqinana afkood kaba qaadan bal aanu meeshiina hagaag isaga hubsan halkii kitaabbiibaa wuxuu u taxriifiyey oy la noqotay ugu ekaatay ka naarin ficiliyiinana waa kan fii kalas tiibuu ku celceliyey xadiidkii salaatun fii ithri salaatin ka naarin fii kalas dadkina way joogaan dadkina falam yafham may fahmin alxaadiruuna dadkii dersiga joogee yimi maalintaas kolkolna culimadu markay meelahaas oo kale culimada waaweyn dee iyaga loo magacaabee maalinta ugu horeeyay bilaabayaan dersiga waa la iman jiro dad badan baa iman jiro xataa dee dadkii madrasada kuba xidhnaan ahayn bal dadkii haddii madrasadu ay khaas ahayd oy madhab u gaar ahaydba madhabaha kale iyo aimadoodna way iman jireenba adigu falam yafham ilxaadiruuna maa yaquulu wuxuu leeyahay may garan xataa akhbarahum ilaa ay u warameen bacduhum barhkood dadkii ay u sheegeenoo biannahu tasaxafa caleyhi wixii inuu iska isaga ka bedelmay lafdigii ahaa kitaabun fii ciliyiin oo uu ka naari fii kalas weliba qisada uu soo naqliyaa sheekhan kitaabkani kitaabkiisa albidaaya wanihaaya sanada shan boqolaad ujeedadu marka uu sanadaa shan boqol xawaadiseeda iyo dhacdooyinkeeda dhigo say caadadiisu tahay uu wixii dhacdooyinee sanadaa dhacay dhammeeyo ama intii uu kaba sheegayay ayaa wuxuu raaciyaa wafayaadkii dadkii sanadaa dhintay markaa sheekuna sanadaas buu dhintayoo markaas halkaas kusoo arooriyaa sanadaa shan boqolaad waayo ruuxu kitaab kole duu sanado ku tartiibsan yahayna xataa haddaan mujalad waa ugu magacaabin waayo dabcadan dee imaka iyo dabacaadkii waabay kala duwan yihin khaasatan dabcadan dambe labaatanka mujalada lagaba dhigay ama waxa weeyaan way ka badantahay dee kuwii hore oo iskum isma waafaqayaane muhimku waa sanadaas oo magaciisa wuxuu ku sheegay cabdilwahaab ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab ashiraasi alfarisi oo sanadaa dhinto markaasa wuxuu idhaahaa wa kana yumni laxaadiia wa kana kahiira tasxiif waa soo kaba cabire tasxiif saa badnaa halkan markii uu soo gaadhayna wuxuu yidhi isagiibaa weliba uu sii fasiray ta kasii daran dee inay wax lafdi qaldan markaad tiraaha waan fasirayaa kale dadka qaarna waa qabsataa oo waxyaalo kale dee amsilo kale xataa waaqaceennana waaba dee aan iskaba garana ama waxyaalo laylaba yimeen bal markaa dee waa qalad kalood kusii dhacayso halkii markii lafdigii ma taxriifiyey kanaarin fii kalas buu yihi ayuu haddana sii macneeyo wuxuu ihi waxaa loo leeyahay kanaarin fii kalas kalas waa waqtigan habeenka mugdihiisa ama habeenka aakhirkiisa oo kale waagu berigiisu soo dhawiya ama uu berigaya laakiin de haddii iftiin muuqdana madowgi uu jiro iftiin markaa meel ka muuqdo kale ama dambaxaya nuurkiisu waa ka badan yahay dab maalineedoon dee meelba lagaba arkahayn markaasaa wuxuu kaba cabiray waxaa loo leeyahay ka naarin fii kalas liannahu akharu liidaa'atiha naar waqti habeen oo mugdiyo joogta dee way ka iftiin badan tahay waqtiyada kale isagiioo sii fasiro qaladkiisii ayuu deeta sii macneeyo kaleo dee ah waxaan dee jirin uu de loogama jeedin uu kuma fasiray bal waa taasne kolleyna waa hadalku intaas baaba dee wax weynba muu sii kordhine oo hadalkiisii kuma sugnayn halkaasna kumay sugnayn maalintii koobaad inay ahaydna kumay sugnayn wahada kathiirun jiddan haddaba tasxiifka dhaca aada iyo aad buu u badan yahay waqad awrada ibnu salaaxi inu salaaxna waa soo arooriya ashyaa kathiira laakiin dee kutubta tasxiifka ay uguma talagaleena gaarka ayaaba dee iyagu kolley amhiladu ay u badan tahayba waqad kaana sheekhunaa sheekh iyagu wuxuu ahaa alxaafid alkabiir aljihbid abulxajaaj almiziyo waa sheekhiisii horena waa kii inoogaba soo naqliyey aadna waa u ammaanaya waana kii lahaaba dee waaba sheekhii in laba ammaanayo taa markii hore adabtii kuba soo darayay waana kolley sodogiin oo inantiisa ayuu qabay oo ina mizi ayuu qabay ibnu kathiir waana dee ninkii soo saaray cilmigan kuba soo saaray isagiyo dabaqadaasba waqad kaana sheekhuna alxaafid alkabiir ljihbidu jihbidu waa ruuxa khabiirka bidaqaa'iq alumuurba abulxajaaj almiziyu taqamadahu llahu biraxmatih min abcad innaasi dadka ka ugu fog buu ahaa ayuu kaba mid aha ama kuwa ugu fog buu kaba mid aha can hada almaqaami waa taxriif inuu kaba dhaco riwaayadiisa badan iyo waxa uu warinayo wa min axsan innaasi dad oo dhan kuwa ugu wanaag badan buu kaba mid ahaa adaa-an gudasho lilisnaadi isnaadka sidiisii uu guto iyo walmati matnigaba sidiisii uu guto bal lam yakun ma ahayn calaa wajhi lardi de markaasna isagaa xaafid dunya cala lilaaq ba ahaa isagaa xaafid dunya cala lilaaq ba ahaa lam yakun ma ahayn calaa wajhi lardi dhulka wejigiisaba kuma sugnayn fii ma nac waa siaan kaba warayno markaasna hadda ibnu taymiyana waa joogay waktigaas walow dee ibnu taymiyaba kolley asxaabtiisa laguma tirinayo dee labadoodu kolley mid kasta halka kale saaxiibkii waa laguma tirinaya dee dahab iyo raggaasna waaba dee sheekhoodii isaga iyaga soo saarayba ama fii ma naclamu iyo dee berzaal iyo raggii lahaa fii ma naclamu waxsan kaba warayno miluhu wax lamida fii hada shani cilmigan kulaba mid ama shanigan iyo de xagga taxriifka inuu kaba dheer yahay og yahay in waxyaalaha taxriifaadka dhaca wa kaana wuxua idaa taqaraba calayhi axadun biriwaayatin axad hadduu isaga macnaha wax riwaayo uu leeyahay way kaa maqan tahay agtiisa uu bal uu la yimaado horta laftigan aqraba calayhi iyo taqaraba calayhi iyo muxadisiinta waxbay isticmaalaan oo khaasatan mudaakaraadkii oo kale iyo ayaa waxay u isticmaalayeen dee ninkani bal axaadiis baa laga mudaakaroonaya waxyaalihii la maqlay wixii ay riwaayo u lahaayeen kolkol bay munaadaraad dhacayaan oo markaasaa la odhanayaaba dee aqraba fulaanun calaa fulaanin kada wa kada xadiisan axaadiis baab bay isla tegaya ama soo wada qaadayaan xadiis fulan iyo xadiis fulan iyo sida loo leeyahay haddii bal markaa midkood ka kale xadiis aanu maqlin uu sheego oo kale suuradaasay odhanayeen aqraba calayhi xadiisan ama intaasoo xadiis ama dariiqoo kale ayuu isagoo waxa ujeedada agtiisa qariib ku ah oonu garanayn buu laba yimi uu sheegay markaasoo kolkol dee nooc munaadarada uu ruuxani kaga xoog barto ama xifdi ahaan bay noqonaysay had iyo goor waana habka oo barhkood baaba kolkol odhanayay ninka dee xadiis axaadiistaa fulaan ka mida enan garanayn in sheegaa waxaasaa buu leeyahay ama xifdigiisa badan uu ictimaadsanayo ha noqoto kolkol wixii kaa maqan aada heshid haba noqoto bal iqraabku waa kaa haddaba macnuhuna waxa weeyaan haddii bal ninkan xaafidulmizi axad kale uu la yimaado lafdi riwaayaba ah oo shuraaxda xadiiskuba ay sheegeen shuraaxdu ay sheegeen oba ka soo qaad bukhaariba bukhaari alfaadihii sidee uu dabdinaya isagu waatana waxaan arkaynaa lafdi baa yaallo haddana lafdiga fulaan baa la odhanoo lafdi fulaan alfaado kalo kolkol markaan tajriidka imaka hadal aan soo qaado waa ruwaadii bukhaariye dambe waxyaalihii ay kuma wariyeen oo dee riwaayaad kala duwan bay leeyihin haddaba wuxuu leeyahy lafdi saasabaan hadduu ula yimaado uu xadiidku yidhaha aba lafdigaasaa jira isagoo isagii si aanu agtiisa waxaan ku sugnayn uu laba imanayo taa uu laba yimaado lafdigaasna calaa khilaafi mashhuur si iyadu mashhuurkaydna uu khilaafsan yahay cindahu waa mizi agtiisa wixii lagu yaqaano xadiidka uu khilaafsan yahay yaquulu wuxuu odhanayay haadaa lafdigani min atasxiifi tasxiifkiibuu kaga mid yahay aladii tasxiifkaasoo laa yumiiqif saaxibuhu saaxibkiisu aanu daalacan oonu isku taagin ilaa calaa mujaradi suxufi waraaqa un mooye macnaa culimo afkood aanu kama qaadane waraaqa wuxuu ku arkay un ay tahay ee wax kale aan ahayn boo lafdigani marka horeu tasxiif yahay isna tasxiifkiin baabu arkay kitaab buu kuba arkay tii unbuu soo qaatee maaha wax raad leh iyo walahdi minha akhdi laga qaato suxufta taasu mooye wax kale maaha ayuunbaabuu odhanayay oo macnaa ujeedadu waa nin tasxiifkana kaba aada ugaba fogaa gees kalena waxyaalaha tasxiifaadka dhaca iyadana aada u garanayo macrifo u lahaayo taasi aanay ku qarsoomi aanay u qarsoomi jirin oo riwaayo cid kale ugaba dhigi karahayn taas buu leeyahay annoc saadis wathalaathuun macrifatu mukhtalif alxadiid wallahu subxana watacala alam بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع السادس والثلاثون نوعي لحي الصدناد macrifatu mukhtalifi alxadiidi xadiidka kiisii iskhilaafsanaa ee iska horyimi ama iscaariday kaa macrifadiisi weeye ayuu yaalaa noocana mukhtalif alxadiidna kolley isaga ayaa inoo sheegi doonaa oo waxa weeyaan adigu waa laba xadiid oo xagga marka la eego macnahood iyo madluulkoodu uu iskhilaafsan yahay ama uu iskaba hor imanayo taas markaa ayaa lagu magacaabaa isagaana deeta wuxuu yeeshaa si ikhtilaafka ama tacaarudka loo suuriyo kollay duruuq ama ayuu yeeshaa laba maro oo dee waxa ugu horeeya ee la eegaa waxa weeye in la isu geeyo oo la jamciyo haddii bal jamcin ay suurto geli weydo ayay marxaladii aan shalay kaba soo baxnay uu noqonayaa bal in la baxsiyo la eego labadooda kii horeeyey si kaasina uu mansuuqu noqdo ka dambana naasiqu noqdo taariikhdii haddii la waayo taariikh sugani aanay jirin waayo nasqigu ixtimaal kuma sugnaadee markaas baa tarjiix uu imanayaa bal in iyada wej awjuhda tarjiixee badan kaba mida uun midkood lagu horreysiiyo oo laga dhigo kii raajixa ee lagu camalfalayay ka kalena uu marjuux noqdo bal haddaba noocaas weeyo nooc aad iyo aada u muhiima oo dee ruuxii cilmigan kuba shuqloona uu aada ugu baahan yahay iyo cilmiga usuulka labadaba waqad sanafa way alifeeno uu alifayo fiihi nowcan aan hayne mukhtalifu lxadiid la yidhaaho ashaaficiyu shaafici faslan fasal dawiilan dheer oo min kitaabihi kitaabkiisa kaga mida alum kitaabkiisan um oo naxwan min mujalladin mujalad ku dhow macnaa horta cid kitaabkan ama noocan ka hadasha oo bal ururiso oo wax ta'liif lagu magacaabo u dejisa waxaa ugu horreeyey imaamkii shaafici oo sida aan naasikii kuba soo maray inuu aqoon aada u sarraysa u lahaa ayuu tanna dee khaasatan cilmiga fiqiga iyo cilmigii xadiidka iyo luqadii uu kulansaday daraaddeed ee intaba uu imaam uu kuba ahaa ama qimo uu kaba gaadhay ayaa umuurahan dee kollay keentay inuu macrifada iyo taqadumka uba yeesho ayuu macrifo dheer uba lahaa marka waxaana uu de isagaana uguba horreeye bal imikana waa madbacaysan yahay intani in gooni loo saaray war uma haye laakiin kitaabkan haamishkiisa mujalladka u dambeeya ama juska saabica ah maxaan mukhtasarka musani ahayna dee kitaabka la raaciyo kaas saabica ayuu haamishkiisa ku madbacaysnaa dabacaadkii hore kitaabka waa suurtagal ee say meelo qaarkood uga gooni yeeleen in loo gooni yeelo taa aanan war u hayn ee isagaa bal u horreeyey waxaana ah may ahayn dee inuu doonayo inuu dhammeeyo wixii mukhtalifulxadiid ahaa ama axaadiid aha ee saa kuwa timuu ka wada hadlo ee say imaam nawowi iyo keyrkiiba yidhaahaan majmuuco ka mida ayuu soo dhigtay dee waxaanu ku baraarujiyey bal siyaadihii lagu jamcin lahaa ama dariiqii jamcigu suu noqon lahaa ee may hayno uumuu jeedin inuu dhammeeyo oo uu dhammaantii wada sheego wakadalika sidaas oo kale ibnu qutaybata imaamka ina qutayba lahu waxa u sugnaaday fiihi fii hada nawci nowcan macrifatu culuumi macrifatu mukhtalifu lxadiidka mujaladun mujalad mufiidun faa-iida leh oo isaguna waa mujalad madbacaysan oo ku madbacaysan waa mujalad caadiya tawiilu mukhtalita'wiilu mukhtalifi alxadiid cunwaankaas ama magacaasuu ku madbacaysan yahay waana nin marka la eego isagoo horta adiib ahaa oo luqawi ahaa waana dee cilmigan xadiidkana macrifo ayuu u lahaa iyo dee culum kaleba in kutub kala duwanna waa leeyahay oo dee aada u marka la eego xagga adabka sida kitaabkiisa adabulkaatib oo kale iyo kutubta adabka kuwooda ugu horeeyaah ibnu khalduun afarta kitaab uu yidhaaho dee iyagaaba ugu mudan kutubta adabka ugu heer sarreeya ama markaas ayuu mid ka midaba yahay dee kutub kala duwanna waa leeyaho khaasatan dhinaca adabka ah halkanna kitaabkan ayuu kuba leeyahay kolley kutub kalena waa leeyaho funuun kale ah waana nin xadiidka aada u difaaci jiray oo isaga muqadimadiisanba muqadima kuba sugan uu nimanka muctasile iyo mowqifkoodii xadiidka kaba joogsadeen iyo taa aada uba radiyaya qolooyinkii xadiidka mowqifkii muctasiliya wixii lamidka ahaa adigu bal kaba joogsaday muctasiliya wixii lamidka ahaa ee bal adigu axaadiidta kolley mowqifka macruufkaa kaba joogsaday ayuu radintooda iyo markaas qowlkooda burintiisa ayuu qeyb kagaba qaataayo sahsaabuu ibnu taymiya ugu magacaaba mutakalimu ahli sunna wa fiihi waxaana laakiin ku sugan kitaabkiisan maa wax wey isagu qafun weyd ah oon saas ahayn oo ujeeddadu umuuro fiicanna waa kaba hadlo si fiican uu jamciyey axaadiidii isuu geeyey oo kol hadduu qolooyinka axaadiidta dacniya iyo radeeyey ina waxyaalaha ay kuba dacniyeen baa kaa mid ahaa ina umuuro iscaaridaya iyo waxyaalahaasi ay kuba sugan yihiin oo tiibuu deeta umuuraha kaba hadlo axaadiid